asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta een kolba dhinac ku soo qaadanno maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe soomaalidii hore waxay ahayd dad martisoorka aad iyo aad uga adag martidaasoo qaabab fara badan oo kala duwan loo soori jiray qaababka farada badan ee kala duwanee martida loo soori jiray ayaa dhowr qaab ahaa marti n waxaa jirta mid la yidhaahdo marti goor xun socota waxaa kaloo jirtay marka barwaaqada lagu jiro ama ay cimiladu fiican tahay ama dadku ay maaragtay wax u kala hadha ama u kala dhigmo ay haystaan wax la yidhaahdo kaydkii martida oo lagu beeqaaqi jiray waa intaasoo martiu soo dhacdo dadka oo seexday oo haddii eebbe idmahayo xiskintuna ayna diyaar ahayn saa darteed ayaa waxaa jirtay waxyaalo fara badan oo loo diyaarin jiray bal in uun martida loo toog hayo martiduna aad iyo aad waxay ahayd mid dhaqanka soomaaliga dhexdiisa qaali ku ah waxay qaali uga ahayd haddii dad intay ku soo maraan baahan adiga oo wax u heli karaa aadan waxba u taagin waxaa ahaan jirtay sheekareeb deegaanka oo dhan laga sheekeeyo oo la dhaho hebel baa ka seexday hebel iyo hebel iyo hebel ama inta hebelka ay ka gudubto in la dhaho heeraha heer hebel uu martiday ka seexdaan oo magaciiba uu beel dhan ama qolo dhan laga yaabo inuu fadeexeeyo hal nin ah oo hameyn dad ka seexday taa iyada ah ayaa waxay keenaysay martida in aad iyo aad xil laysaga saaro xooggana la saaro lana ilaaliyo martida iyo habkii loo maamuusi lahaa taasaa waxay ahayd marka mid soomaalidu ay caan ku tahay ilaa iyo maanta haddii xitaa dadka reermagaalka ahee quman ee gacantooda wax ku jiraan ee caadiga ee soomaalida ah haddii adiga laftaadu aad martido waa kuwa martida aad iyo aad u sooriyeeya waana karaamo soomaalidu ay gooni u leedahay martida marka qaabo fara badan ayaa loo maamuusaa waa marka ay kusoo marto ninkii aad taqaano ee haddii eebbe idmahayo marti kuugu imaada meeqaamkiisa ayaa lagu sooraa haddii ilaahay idmahayo waxaa jira raggu waa kala sarsareeyaa waxaa jirta cuqaal odayaal suldaamo ugaasyo garaadyo waxgarad dhallinyaro socoto xoololey maaragtay haddii ilahay kuusumogeliya ganacsato noocyo fara badan ayaa loo kala saarayaa martida marka soomaalidii hore waxay dhaheen ninka aad taqaano raganimadiisa la sooraa ninkii aadan aqooninna raganimadaada la sooraa waa maahmaah labaaley ah oo ka mid ah maahmaahyadii awowyaasheen waxay dhaheen aad ugu fiirso ninka aad taqaano raganimadiisa la sooraa ninka waad taqaanaa inuu haliye yahay baad taqaanaa inuu nin raga yahay baad taqaanaa inuu ganacsade yahay baad taqaanaa inuu suldaan yahaa taqaanaa inuu ugaas yahaa taqaanaa inuu odaybeeleed yahaa taqaanaa inuu caaqil waxgarada yahaa taqaanaa inuu maaragtay nin lagu hirta yahaa taqaanaa inuu nin adag yahay baa taqaanaa noocuu doono iyo derajaduu doono iyo meeqaamku doono ha lahaadee waa meeqaamkiisa shakhsiyadeed ayaa taqaanaa haddii uu yahay mid xoogow yaro dhawaqdhabaq ah oo aan badinin dee caano geel ambaad siini ama caano adhi baad siini haddaad doonto xoogaa garoodha ayaad siin bay ka dhigan tahay oo kaa isagaa heerka loo gebaweri maha laakiin markii nin culus imaado dee neef baa dhac looga sii marka ninkaad taqaano raganimadiisaa la sooraa kii aadan aqooninna raganimadaada la sooraa ayay dhaheen mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi haween waa la sugaa sadkoodana waa la siiyaa